الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا حماه الله توفيقا وتسليما bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah ku dhowaad shan iyo toban murtadiin ah oo ay ku jireen saraakiil oo maanta lagu dilay dagaallo iyo qarax ka dhacay duleedka degmada maxaase ee hiiraan haddaba waxaad maqli doontaan faahfaahinada iyo magacyada saraakiishii murtadiinta ee lagu dilay qaraxyada iyo dagaaladii ka dhacay duleedka maxaas sidoo kale qodobada aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah culimmada soomaaliyeed oo ka hadlay isdaarkii dhowaan ay soo saartay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib kaasoo ka hadlaya tacliinta ka jirta dalka iyo duulaal maskaxeedka lagu soo qaaday ubadka soomaaliyeed sheekh abuu muslim oo arrimahaasi tacliiqin doona ayaad maqli doontaan qodobadeena kale waxaa ka mid ah dhegaystayaasha idaacadda andulus oo warcelinno ka bixiyey filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib ee lagu gorfeeyey tacliinta dalka ka jirta iyo duulaan maskaxeedka gaaladu ay ku hayaan ubadka soomaaliyeed qaybtii koowaad codod ay inoo soo duubeen dhegaystayaasheenna iyo daawadayaasha filimkii alkataa'ib ayaad dhegaysan doontaan xubintii dhacdooyinkuna kama marna barnaamijkeenna waa mar kale iyo faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا حماه الله الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ waa hagaag aan ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijkeenna caawa aan diradda ku saari doonno ku dhowaad shan iyo toban murtadiin ah oo ay ku jireen saraakiil ayaa maanta lagu dilay dagaallo ka dhacay duleedka maxaas iyo qarax lagu gubay gaari ay wateen maleeshiyaadkaasi haddaba wararkii ugu dambeeyey ee qodobkaas iyo xubintii dhacdooyinkaba waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaada guuleed bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka kamiin maanta ka dhacay duleedka degmada maxaas ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa lagu dilay sagaal murtadiin ah oo uu ku jiray sarkaal darajadiisa oo ay ahayd gaashaanla dhexe kaasoo lagu magacaabi jiray cabdiqorya quute waxaana sidoo kale lagu dhaawacay kamiinka saddex kale oo murtadiin ah isla hiiraan qarax ka dhacay duleedka maxaas waxaa lagu gubay gaari cabdibilo ah uu qori saarnaa kaasoo ay wateen maleeshiyaadka ridada waxaana ku dhintay qaraxaasi sarkaal lagu magacaabo cabdi cabdulla baryare isla wilaayada hiiraan dagaal culus ayaa maanta waxa uu ka dhacay duleedka degmada maxaas waxaana maleeshiyaadka murtadiinta lagu jebiyey dhowr jeer iyadoo goobta dagaalka ay kaga carareen meydka askari murtad ah iyo qori b k m ah wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay qaraxay la beegsadeen askar lug ah oo ka tirsan ciidamada kufaarta afrikaanta kuwaasoo ku dhex socdaalayay gudaha degmada baraawe saraakiisha mujaahidiinta waxay inoo xaqiijiyeen in qaraxaasi lagu dilay laba askari oo ka mid ah ciidamada kufaarta afrikaanta wararka ka imaanaya degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in maanta maleeshiyaad hubaysan ay xirteen islamarkaana ay joojiyeen shaqadii ka socotay garoonka diyuuradaha degmadaas maleeshiyaadkan oo wata hubka culus iyo gaadiid dagaal ayaa waxay ka caraysnaayeen habka loo qeybiyey golaha deegaanka degmada cabudwaaq iyagoo sheegay inaan la siinin saamigii ay ku lahaayeen wararka ayaa intaasi ku daraya in maleeshiyaadkani ay garoonka diyuuradaha degmada cabudwaaq ay ka soo celiyeen saraakiil ka tirsan maamulka ashahadala dirirka ah ee isku magacaabay galmudug oo ku sii jeeday degmadaasi mid ka mid ah maleeshiyaadkii maanta xoogga kula wareegay garoonka degmada cabudwaaq oo warbaahinta la hadlay ayaa sidaan yidhi haddii ay sharaxaadkaas iyo aeroboorka degmada cabudwaaq abaaro lixdii habeennimo oo xalay ayaa ciidaman la wareegeen ciidamadaas waa ciidamo horayba deegaanka meelo ka mid ah ugu sugnaa wakti badan bay ku sugnaayeen waxay ka cabanayeen oo wakti badan ay ka digayeen oo ka maaragtay baatiyeetyo kala duwan ka dirahayeen habka golaha deegaanku uu ku socdo oo degmadan caabudwaaq looga waday in badan bay sabrayeen cid kasta oo ay khusaysay waxaa la yidhaahdo madaxda ciidamadan hogaaminaysa iyo odayaasha beesha ay ku abtirsadaanba ay dadka deegaanka degan oo canshuurbixiyaasha oo degan oo lafdhabarta u ahna numberka koobaad labaad ka ahaa waxay u cawdeen oo cabashada ay ka bilaabeen wasaaradda arrimaha gudaha oo cabdiwaayeel hogaaminhayo madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdi kaaliyo qoorqoor bay la kulmeen waxay la kulmeen xildhibaanada deegaankan matelo oo beeshani si gaara dad gaar ugu matela aysan ku lahayn laakiin deegaanka matela haba yaraatee deegaankan dadkan inaysan wax xuquuqa aan laga siin baa dhacday oo aan dheg talaq loo siinin deegaanadan degmadan caabudwaaq hoos yimaada ama gobolka galmudugdo meelo badan bay ka degan tahay waxaa la yidhaahdo waxyaabahay ka cabanayaan waxaa kow ka ah degmooyinka beeshaani ay ku abtirsato oo ay degan tahay wax haba yaraatee xuquuqa ama ka qaybgelin howlaha socda oo maamul dhisida ah haba yaraatee ma ay jirto hababka kala duwan oo kale oo maaragtay wax loo raadiyo way suur ka geli weyne geedkaa muuqdaa la degi doonaa waa dhaafi weyne xaajo khayr waa jiri doonaa waad heli doontaan waa mudan tihiin waad leedihiin dee wixii la wada lahaa walaal haddii ay shaqayn waayeen oo wax wada lahaanshihii wax lagu dhisan waaye oo lagu beysgarayn waaye meeshii ugu dambaysay waraabo daalay dagaalkiisaa loo tagaabay noqotay walaal taakay degmada caabudla khayraboorkeedu waa xiran yahay inaan annagu xirnana kama ay dhignee dadka mas-uuliyiinta oo galmudug arrimaha koonsol dhisida u qaabilsanaa oo wasiirka arrimaha guduhu ugu horeeyo madaxweynuhu ku xigo iyo cid kasta oo waxa waaye arrimahan ay qushaysa ayaa saaka u sababa wixii mas-uuliyad oo ka dhashana ayagaa qaadaya walaal inta la xaqiijiyey laba ruux ayaa geeriyootay laba kalena way dhaawacmeen kadib shil gaari oo maanta ka dhacday magaalada garowe ee caasimadda maamulka shahadala dirirka ah ee isku magacaabay puntland shilka ayaa wuxuu yimid kadib markii gaari ay la socdeen shaqaale xogsato ah oo ka yimid xeryaha barakacyaasha ee duleedka bari ee magaalada garowe uu rogmaday goobjoogayaal ayaa sheegay in labada qof ay u geeriyoodeen dhaawac culus oo soo gaaray halka dadka dhaawacmay ay ku jiraan kuwa dhaawacyadooda ay culus yihiin oo la geeyey cisbitaalada magaalada garowe dhowr jeer ayay shilal gaari waxa ay ka dhaceen magaalada garowe waana mid ka mid ah shilalkii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca magaaladani lix ruux oo ay ku jiraan saddex carruur ah ayaa dhintay ugu yaraan siddeed kalena way dhaawacmeen kadib qarax ka dhacay bakhaar hubka lagu keediyo oo ay leeyihiin ciidamada yemen oo ku yaala magaalada ma'rib ee bariga dalkaas wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxaani ay ka dambeeyeen maleeshiyaadka xuutiyiinta waxayna xukuumadda taagta daran ee yemen ay ku eedeysay wakiilada iiraan ee yemen waxaa islamarkiiba goobta yimid gawaarida nuuca ambalaasta oo daadgureeyey meydadka dadkii ku dhintay goobta iyo kuwii dhaawacmayba waxaana laga dayrinayaa xaaladda caafimaad ee shakhsiyaadka ay soo gaareen waxyeellada qaraxa goobta ka dhacay ayaa ahaa mid aad u qaraxa goobta ka dhacay ayaa ahaa mid aad u xoogan oo bedelay hawada dalka yeman sidaba laga arki karo sawiro lagu baahiyey mareegaha internetka dadyowga qaarkood ayaa tilmaamaya in khasaaro nafeed iyo midka hantiyadeed ee goobta ka dhashay uu sii badan karo maadaama aan weli la soo saarin tirakoob rasmi ah warkaana uu ahaa mid horudhac ah ururka midooda afrika ayaa ku dhawaaqay inuu bilaabayo dadaalo hor leh uu isugu keenayo mucaaradka iyo dowladda itoobiya si looga dhabeeyo heshiiskii xabad joojinta ahaa war-saxaafadeed ka soo baxay hoggaanka midooda afrika ayaa lagu sheegay in wufuud militari oo ka kala socda xukuumadda abiy axmed iyo kooxda t b l f ay kulamo ku yeelan doonaan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya midooda afrika ayaa doonaya inuu ka midha dhaliyo heshiiskii xabad joojinta ahaa ee dhowaan ka dhacay dalka koonfur afrika ilaa iyo hadda gobolka tigree waxaa ka jira xaalad go'doon ah waxaana magaalooyinka qaar laga soo warinayaa duqaymo ay geysanayaan diyaaradaha dorooniska kulankan ayaa ku soo aadaya xilli dagaalla culus ay ka socdaan gobolka oroomiya jabhadda o l a ayaana ku dhawaaqday dagaal cusub oo ka dhan ah nidaamka abiy axmed الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا حمام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتوفيقا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa culimmada soomaaliyeed maxay ka yidhaahdeen filimkii dhowaan ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ee lagu faaqiday tacliinta dalka ka jirta iyo duulaan maskaxeedka lagu soo qaaday ubadka soomaaliyeed haddaba sheekh abu muslim ayaa tacliiqiyey filimkii alkataa'ib bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd intaa kadib walaalayaal caawa waxaa halkan naloogu soo bandhigay filim wathaa'iqi ah oo ka tarjumaya waxqabadka iyo injaazaadka xarag shabaab mujaahidiin gaar ahaan weliba maktabu tarbiya waatacliim haddaan yaro dul maro wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood filimka caawa aan daawanaynay qaybi waxa weeyaan in maxaa dalka ka jiray manhajka dalka ka jiray muxuu ahaa muxuu dhiijiyey ma ma arkaysaa caruurta dugsiyada qur-aanka marka la dhigto liilowga marka la tumo kadibna maxaa la sameeyaa waa la tuujiyaa muxuu wax buu dhiijiyaa soomaa muxuu ya khad baa laga dhiijiyaa manhajka noocaas ee dalka ka jiray gaalo la timid maxaa maxaa ka soo baxay dadkii ka soo baxay baanu caawa arkaynay oo hebelle oo hebelle oo alle oo hadda inaan isdultaaga aan u baahnayn oo dhegihiin aad ku maqlayseen indhihiin aad ku arkayseen soo saas mayna walaalayaal manhajkii gaalada ay dalka keentay waxaasuu dhalay weel walba wali ka jirlay mashiifa yaa walaalayaal waxaasuu tuujiyey waaya taasi waa qaybtaas oo kuma dheeraanayo hadalladii ay ku hadlahyeen maxaan ku yidhahda cabdiraxmaan cabdishakuur iyo cali sayid fiqhi iyo faysal wuxuu ka hadlaayay iyo xuseen macalin iyo farmaajo wuxuu ka hadlaayay iyo shariif murtad wuxuu ka hadlaayay iyo waxyaabahaasoo dhan waxay ka turjumayeen manaahijta gaalada dadkii soo cabay oo ummaddan u ahaa soo ma jeedi maxay soo saareen jiilkaasay soo saareen armaajo xataa hadalkii uu yidhi baad og tihiin dagaalka muqdisho ka socda wuxuu yidhi halkee laga difaacayaa buu yidhi washington baa halkan laga difaacayaa buu yidhi soo saas mayna walaalayaal yah waaya taas waa qaybtaas iyadoo kooban qaybta labaad manhajkii marka lasoo saaray alxamdu lilaahi maxaa tallaaboo la qaaday maktabu tarbiya wa tacliim tallaabaduu qaaday maxay tahay dhinac manhaj buu soo saaray labo madaaristii jirtay macallimiintii dhigaysay oo ay yaa yay macallimiin u ahaayeen macallimiintii hore u joogay boqol kiiba sagaashan yuneskoy macallimiin u ahaayeen soo ma laba tallaabo ayuu maktabu tarbiya oo tacliim qaaday tallaabada kood waxay ahayd macallimiin cusub inuu soo saaro kulliyad ayaa la dhi- lama- la dhisay oo macallimiin tayo leh oo manhajyadu ka dhisan tahay dhigaya waxay soo saareen kulliyad icdaad almucallimiin macallimiintii ay soo saareen madaaristii baa loo qaybiyey goobahaasay wax ka dhigaan tallaabada labaad macallimiintii hore u joogay oo marka madaarista ku faafsan wilaayaadka wax ka dhigi jiray ha iyagana waa la tayeeyey maxaa lagu sameeyey brain washing wax la yidhahda maxaa loola jeeda tutore ka shubo ha ku shub soo maaha ka shubo wixii hore hay-adihii unesco ay ugu shubeen ka shubo ku shub manhaj nadiif oo cala alkitaabi wasunna waafaqsan mafhum soo maa walaalayaal alxamdulillah macallimiintaas waa la tayeeyey macallimiintan oo tayaysanna mada- manhajkii waxuu soo saaray kadibna madaaristii tallaabo kala la qaaday xigta maxay tahay tallaabadaas maktabu tarbiya oo tacliim u qaaday waxaa la sameeyey qismi dhan oo shaqadiisu ilaahay ha barakeeye shaqooyinka ugu adag adag qabta maxay tahay waxa weeyaan dhammaan madaarista ka dhisan wilaayaadka ilaa heer tuulo leh tira koob lagu soo sameeyey ayuu wuxuu ku samaynaya kormeer meeshuu tegaya madrasadii buu tegaya macallimiintii meesha ka jirtay manhajkii ya ma gaaray ardada ko mise manhajkii calajamb in la yidhaha soomaali qaar kuwa taqaana sooma hay-addiibu dhaqaale ka rabaa kan loo keenay haye shabaab allahu akbar intuu yidhaha calajamb uu dhihi kii kalena waa iska wadani horta manhajkani ma hirgelay ko labo macallinkan wax dhigaya in maxaan ku idhahdaa macallinnimadii ahl mu u yahay soo ma jeedi in la kala shaandheeyo ayaa dhacday macallimiintu dhexda ay dhuujistaan soo ma jeedi waakada sidaasaa dhacday een, wilaayaadka oo dhan in la tago oo laga soo noqdo warbixin laga soo gudbiyo ma- oo madrasadii lagu madaaristii lagu qiimeeyo mudiiradii lagu qiimeeyo macallimiintii lagu qiimeeyo een, waakada waxaa intaa xigay in bulshadii iyo qabaa'ilkii lala kulmo oo manhajkii laga gado oy arkaan ilmihiina waxaasaa loo dhigi jiray waxaanaa jira tallaabada kalood maqlayseen walaalkeenna shahiid eh, dulyadayn een, uu xusayey iyadana waa nuqdo muhiimay ahayd maxay tahay tallaabada maktabu tarbiya oo tacliim uu qaadayna qayb ka tahay taasoo ah manhajkii riddadu waxay sameeyeen manhaj bay soo saareen manhajka ay soo saareen maxaa qaladaadoo ku jira oo shareecada ilaahay khilaafsan in iyadana banaanka loo soo dhigo waa tan laga qabtay ma arkaysa kulamo laga qabtay kutub buugaagtoodii dib banaanka lasoo dhigay la akhriyey maktabu tarbiya oo tacliim kawaadirteeda kadibna cuyuubta iyo fasaadka ku jira banaanka loo soo saaray tan sheekheena dulyadayn uu ka hadlayey ayay ahayd oo uu ka warramaya oo lahaa waxaa ka dhex buuxay mabaadi badan oo shareecada ilaahay khilaafsan hay-aad lagu buunbuuninayo ashkhaas lagu sharxayo soo ma jeedid manaahijtooda waxaa ka soo baxday qaar ka mid iyagii baa ka qayliyeyba waa tii aanu ag- maqlaynayo dalkii isagoo qaybiba kenya ayaa haysato qaybna etoobiya haysato qayb adowgu haysto haddana intii kale nafteeda loo soo dhigtayoo kenya iskale la yidhahda kismaayo juqraafiyadii dhan wax laga bedelo xeebihii wax laga bedelo taariikhdii wax laga bedelo waaya ugu dambayn waxaan kusoo gabagabaynaya kelimadayda tacliiqa een, sidaad ka fahmayseen cardigii la samaynayay oo manhajka lagu soo bandhigayay walaalihii meesha ka hadlay hadal af soomaali bay ku hadlayeen waad maqlayseen marka lasoo ururiyo waxa weeyaan ummaddan waxa lagu qiyaasayo oo lagu miisaamayo ummadii inay tahay manhajka soo saas ma ahayn gaale way og tahay marka waxay ogaatay manhajkeeda meesha inuu ka soo ka baxay mujaahidiintuna manhaj nadiifa inay soo saareen aan hadal yar dhex gashadee sheekhii shahiidka ahaa caalimka ahaa oy maraykanku beegsadeen ee yeman u dhashay ma taqaanin sheekhaas asheekh anwar alcawlaqi muxuu yidhi ma taqaani hadal een, dhexalgala ayuu ku hadlay wuxuu yidhi adduunka saxawaadka islaamiga een, xarakaadka dhammaan muslimiinta duruus ha ka qaateen buu yidhi he yoyo duruus ha ka qaateen xaraka shaam waa mujaahidiin dhinacyada way badan yihiin laakiin gaar ahaan haddana waa xaggii waxbarashada manhajkiin ummaddii waa gaaray bal waxaan idinku bishaaraynayaa manhajkii wuxuu u gudbay almudun almuxtalla soo ma jeedid ilaa iyo dibadaha laga soo dalbaya soo ma jeedid manhajkii wuxuu noqday in guryaha ay dad waaweyn xataa ay ay wax ku bartaan wala fiirsada walaalayaal marka ilaahay allaha nagu anfaco camalkeen ikhlaas allah nooga dhigo faanoole fare kama qodna hawsha weli ma dhadhowa ya baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran runtii ma tacliiqin karo maktabu tarbiya watacliim wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat allahi wabarakaatu أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحمى بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeena faafareebka ayaan ku guda jirnaa dhowaan mu'asasada alkataa'ib sidaad la wada socotaan waxay baahisay filim xiise badan oo lagu gorfeeyey waxbarashada ka jirta dalka haddaba dadkii daawaday filimkaasi iyo dhegaystayaasha andalus ayaa ka warceliyey filimkaasi iyagoona inoo soo duubay codad ay kaga warcelinayaan filimka alkataa'ib waxaad ku soo dhowaataan caawa qaybtii koowaad ee codadka ay inoo soo duubeen dhegaystayaasheenna بسم الله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين آه، horta waa daawaday waana dhegaystay barnaamijka ku saabsanay tacliinta unesco Eh, haddaan fikirkayga ka dhiibtana waxaan aaminsanaha aniga unesco iyo qolyaha ay matasho oo reer galbeedka iyo wixii lamida oo ay matasho inay yacni ugu talagaleen adduunkan inay ku qabsadaan ama maskax ahaan ay u qabsadaan wax haddii adduunka qof la qabsadana maskaxda in lagaa qabsado wax ka daran ma jiraan waxaadna ka ogaa kartaa inay sidaas tahay dhallinyarada ee iskuulaadka iyo jaamacadaha unesco wax ka barta markaad wada sheekaysataan wuxuu kaala hadlaa qofkaasi in yacni qofkii diinka barta inuusan gaar in qofka waxyaabaha kala barta in yacni uu diinka barashadiisu dib u dhac tahay iyo waxaa kale qofka inuu yacni halgan diineed galo in ay ayaduna dib u dhac iyo wax aan caadi ahayn oon caalamka la jaan qaadi karin inay tahay marka sidaa darteed tala galeen inay soo saartaan jiil ayaga fikirkooda xambaarsan muuqaalka iyo magacaba hadduu doonaha ka gedisnaado laakiin fikirkooda iyo afkaartooda qola xambaarsan inay soo saartaanay ugu tala galeen wayna soo saarteen weliba waxaana adilla u ah inay soo saarteen waxaad arkay dad waaweyn oo barofesoora ah mana ahan wax aniga hadda aan iska sheegaho wax hadda adduunka dhan laga ogyahay waaye dad barofesoora oo meesha ugu sarreyda ilaa laga yaaba b h d inuu wato oo yacni kala garala in salaada la dukado afar iyo labaatanka saac ay shan shan salaadood tahay inay lix taha kala garan waaye ee qaarkood ay sheegeen inay lix taha hadda marka qofkii kala garan waaye inta macnaheeda waxaa kuu muuqata inuusan qofkaasi salaad ilaahayba uusan dukan waana waana aqoon-yahan sidoo kale waxaad arkay ninkii hadda waxbarashada hadda u qaabilshanay dowladdii hadda tan ka horreyda xukuumaddii ka horreysay oo kale ninkii la dhihi jiray cabdullaahi goodax barre waxyaabaha uu ku hadlayo waxaa laga fahmaya cid kastoo caqlile ay ka fahmaysay in yacni uusan rumaysnayn xataa axaadiista nabiga inay jirto maxaa yeelay wuxuu soo qaatay nin hawabaalka ayaa wuxuu sameeyey uu yiri inta kombyuutar gareeyo soo aruuriyo axaadiistii oo wuuri intaan nin kumaba hadli kariyo yacni sababka usoo qaada waa inuusan rumaysnayn ninkaasina ma rumaysnayn axaadiista nabiguba ninka inkirsanna hadda waxbarasho uu mas-uul ka yahay meesha ay asalkeedu yahay waa qiyaasi kartiin mujaahidiintana marka waxaan u dardaarmi lahay akhiiran hadda halganka ay ku jiraan oo ummadda in diinkooda la fahamsiiye ah oo lagula dadaalo ah inay sii laban laabaan inay sii laban laabaan maaha ay sii saddex laabaan intikaraankooda inay yacni dariiq alla iyo dariiqa ay dadka uun dacwada diinka saxiixa ku gaarsii lahaayeen inay ku dadaalaan marka inahaas anbaan fikirkayga uu kusoo gebagabeeyaha wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada waxaan salaamayaa barnaamijka faafreebka aada iyo aad u salaamantihiin meel kasta joogtaan walaalaha muslimiinta aad aadka u dadaalaya ummadan markaad saa u eegto ilaa man raxima rabbi mooyaane ulla intaasoo kale waar ilmo yunesko iyo wixii la halmaaday sababto ah gumaystuhu nagamuu tegin laakiin manhajkiisiisuu degan yahay marka iminka tusaale ahaan marka laga hadlayo barnaamijkan waxbarashada oo kale ama unesco ifafaalaheeda yani waxaa kasoo baxaya ama midhadhalkeeda markaad aragto waxaad xasuusanaysaa gabaygii ahaa dusha midabka soomaaliya baa dugulka moodaaye isna laguma diirsada qalbiga waa dirki karaa yacnii ummadda maanta ima muuqata ma aha ummadii la yaqaanay waa ummad dusha ka soomaali ah soomaaligii kula hadlaya magaciina kula baxaya laakiin qulubta iyo maskaxdu ay tahay ummad kaleo ayna fahmayn haddaan qodobka halka kaga soo laabto aan kusoo laabto qodobkii manhajka ay soo bandhigaan walaaluhu barnaamij aada iyo aad baan dhiirigelinaya waxaan soo xasuustay wuxuu gabay baa wuxuu ahaa inta inaan gumeed iyo nin ragitan isku soo gaadhay ee gaarhaba gaadh naga bedelay goor dambaatay aada horta waxaan ugu farxay barnaamijka markaan arkay xalay waan daawaday waan soo degsaday aada iyo aad baan ugu farxay xarakadana aada baan ugu dhiirigelinayaa inay hare ugu socdaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ka aaminsanahay ama aan ka fahmay barnaamijka ay mujaahidiintu filimka ah ay kasoo saareen tacliinta gaar ahaan tacliinta dalka in tacliinta murtadiintu ay tahay mid laga soo minguuriyey gaalada reer galbeedka iyo maraykanka tan kaloo mujaahidiintuna ay tahay mid laga soo qaatay ama laga raacay ama taabic looga yahay tacliintii nebiga iyo khulafaa u raashidiinta nebiga sal allau aleh wasalam iyo khulafaa u raashidiinta radia allahu canhumaa sidaas ayaan ka aaminsanahay marka waa in la qaataa tacliinta mujaahidiinta oo laga soo qaatay ama looga taabiciyahoo lagu raacsan yahay tacliinta islaamka oo ah ina diina cind allahi alislaami diin kale inaysan ilaahay agtiisa ka jirin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamijkii xalay ay baahiyeen garabka warbaahineeda xarakatu shabaab almujaahidiin alkataa'ib ugu horeyn waxaan salaamayaa walaalaha al andalus haddaan usoo laabtay fikirkeygii barnaamijka fiidnimadii xalay ay baahiyeen walaalaha wuxuu ka hadlayay waxbarashada wilaayaadka islaamiga ah iyo dhanka kale waxbarashada magaalooyinka dowlad isku sheega xasan garguurta ay ka arrimiso barnaamijkaas oo lagu lafakuray waxyaabo badan ee ummadan ka qarsoonaa ummadan lagala dagaalamay diintoodii iyo dhaqankoodii suubanaa iyadoo ilmahooda iskoolada lagu barayay dhaqamo guracan iyo wax aada uga fog dhaqankeena ama diinteena islaamka waxaan rajeynayaa inay hooyooyin iyo waalidiin badan ay wax badan ka qaadan doonaan arrinkaas aynan fahmi doonaan cilmiga yaalo wilaayaadka islaamiga iyo cilmiga guraacan ee dhaqanka xun ee foolxumada ahee lagu barto dhanka kale uu ka arrimiyo xasan garguurte dhammaan walaalaha mujaahidiinta waan salaamayaa insha allah guul iyo waxaan u rajeynayaa gobonimo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeyn dadka warbaahinta islaamiga ku taxan iyo warbaahinta islaamiga ayaan salaamayaa intaa kabacdi walaalayaal waxaan daawaday ama aan arkay filimkii wasaaciqiga ahaa ama dukumentiga ahaa ee ay diyaarisay mucasasada alkataa'ib filimkaasoo xaqiiqatan waxyaabo badan xambaarsanaa waxyaabaha filimka markaan arkay iga soo baxay kow waxaa ka mid ahaa filimku horta kow inuusan kusoo bixin laablakac iyo xamaasad bal uu kusoo baxay daraasad xeel dheer oo si cumqale looga baaraandegay ama loo fiiriyey waxyaabahaas uu filimku xambaarsan yahay ama dukumentigu xambaarsan yahay waxaan kusoo khulaaseyn karaa dukumentigu uu xambaarsan yahay waxaan leeyahay alam iyo aamaal xanuuno iyo hididiilaba waa xambaarsan yahay macnaha hididiilooyin iyo xanuuno ku dhibaya iyo wax qalbigaaga muruginaya dhinaca kalena wuxuu kaloo xambaarsan yahay hididiilo iyo wax lagu farxo xanuunada uu xambaarsan yahay waxaa ka mid ah dad anaga jirkeenna leh oo dubkeena ogaa oo luuqadeenni ku hadlaya oo dadkeenni ka dhashay oo dabin loo dhigtay waa hore dabinkiina si fudud ugu daatay kabacdina ayagii laynoo soo adeegsaday ayagii dib laynoogu soo adeegsaday waxyaabaha ku xanuujinaya ka mid tah waxaa kale oo ka mid waxyaabaha xanuunka badan oo ku jira hay-adda unesco ee tacliinta gaalada ugu xil saaran ama dhinaca manaahijta iyo fikirka ummadda inay bedesho gaaladu ay u idmatay inay inagu wada duulaan maskaxeed khatar ah oo ka khatar badan midka madaafiicda iyo loo adeegsado diyaaradaha droniska oo bilaa duuliyaha ah waxaad ogtihiin duulaanka maskaxda ayuu ka khatar badan yahay duulaanka madaafiicda dadka lala dhaco maxaa yeelay duulaanka qofka madfaca lala dhaco ama diyaaradaha bilaaduuriyaha wax lagu garaaca ama madaafiicii sawaariikh kaleha lala dhace qofku wuxuu dhimanayaa asagoo mu'mina qofka muslimka markii diyaaradu duqayso haddaan maskaxda laga bedelin asagoo mu'min uu dhimanayaa macno mar walbana qofku wuu dhiman laha qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay ummad dhan oo mu'miniin ahayd oo gaala intay u timid ay gubtay macnaha suuradan baa ilaahay qur-aanka kaga warramay suurat alburuuj ilaahay subxaanahu jala wacala wuxuu sheegay wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billahi alcasiizi alxamiid alladii lahu mulku asamaawaati waalard wallahu calaa kulli shayin shahiid ilaahay dartiisaa loo gubay natiijada dambe ilaahay wuxuu ku sheegay daalika alfawzu alkabiir inay tahay guul iyo liibaan weyn saa darteed qofka asagoo mu'min hadduu dhinto guul iyo liibaan buu jooga macnaha sida qur-aanka ilaahay ku sheegay ummadda muslimiintana ilaahay subxaana jalla wacala cadow uu ka badbaadiyo اللهم رد إلينا ردا جميلا وجزاكم الله خيرا والسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى يا ما أسكناته الله سونا قدقي دد مسلمين أه وحان داوضي فيلن آدو قيمة بان فيلن كاسو لوغا هدلاي وحبرش كشاقو أعرفتو قالدا إن كيل جلسو دف كان مسلم تا أيضا صومريسو مرتدين على شو شقيستيال أه منهج كان منحرف كأه ee unesco ay rabta inay ka hirgeliso dalkan muslimiinta ah ayaa dhanka kale mujaahidiintu waxay dhexda u xirteen in ay ka badbaadiyaan ubadkeena soo karaayo iyo dadkeena muslimiinta ah manhajka munxarifka ee soo carbisay gaalada unesco filinkan waxaa kasoo dhex muuqanayo murtad carusha u shaqaystay ah kaasoo lagu magacaabo cabdulaahi gawadax bare kaasoo u beeninayo axaadiista nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa ugu baaqaa mujaahidiintu inay dardargeliyaan dadaalka ay wadaan dadka muslimiinta ah iyo diintaba wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddaan isku dayo filimkii in aragtideeda ka dhiibto horta filimka aad buu xiiso badnaa midda koowaadna waxay tahay tacliinta wadanka ka jirta horta inay tahay tacliin shaydaan tacliin gaalo iyo afkaarteed la isu keenkeenay ah cunuguna ou kasoo baxayo cunug aan lahayn wax madhaba iyo wax uu yigsado iyo wax uu yaqaan cunug asiga dhanba dad ahaanba burbursan asiga dhan qalbiga ka burbursan inuu meesha kasoo baxayabaa ka muuqata waxyaabaha laga dhaxlayna wax lasoo koobi kara maaha laakiin laba qodob haddaan isku dayo inaan dul istaago kow horta waxaa laga dhaxlay arday fasaadsan oo dhaqankii lebiskii muuqaalkii hadalkii fikirkii jacaylkii u dhowaanshihii macnaha ku dayashadii waxaasoo dhan gaaladii kow mataamiidda koowaad gaalada siinayaa kasoo baxday midda kalena aan lagu sheegi karin sunno iyo axaadiis iyo diin wax ku taxaluqana aan lagu sheegi karin baa kasoo baxa meesha halaaga iyo burburka ay uga tageen wadanka waa mida midaas kalena waxa weyaan fiilinka ka muuqanaysa aqoonyahan isku sheega soomaaliyeed horta waxa aqoonyahan maaha aqoonyahanku waa qofka diinta bartay diinta dabaqay ku dhaqmay ay ka muuqato quwada islaamnimadana muujiya qofkaaba horta aqoonyahana kan kale gaaladaabu uun wuxuuda bartay waa aqoonyahan shaydaan aqoonyahan diineed maaha aqoonyahan islaamna maaha kuwaa baktiga ah ee taqsiinta cunee qurunka ah meesha soo fariistayna waa dad aada u meeqaam liito aada u xun waa dad aqasa waa dad ka tegay dadnimadii soomaalinimada iyo quwadii biniaadanimada xataa ka taga weeyaan waa dad gaalada ay soo carbisatay ay tababartay afkaartoodana ku hadla ayaga uun hadalkooda ku hadaaqa waa dad wax ay matelaan iyo waxay ku socdaan aan la arag qofkuna hadduusan hadaf lahayn dee dadnimona ma lahan midda kalena waxa weeyaan dadaalka xarakada waxaad ku tillaabsateen dowladnimo dhammaystiran oo muuqata oo la taaban karo guul la taaban karana waad gaarteen ee sii wadan laya taladaan idin siinayana waxay tahay sida gaaladu ay ugu fekerayaan guusha ay gaari karaan inay sabab u noqon karto inay bedelaan fikirka dhallinyarada iyo dadka inaad adinkuna u soo jeedaan una fekertaan guusha islaamku gaari karo inay tahay in la xoojiyo fikirka dhallinyarada iyo ummaddu waxyaabaha ay ku dhaqanto in la xoojiyo lana soo saaro dhallinyaro wadankan og xaaladda uu ku jiro waaqacana la socota asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii filimkii alkataaib ay dhowaan soo saartay filim xiiso badan ayuu ahaa filim lagu cadaynaya ayuu ahaa manaahijta qaldan ee reer galbeedka laga soo guuriyey ee la rabo ubadkeedna muslimka ah ee soomaaliyeed in lagu marin habaabiyo la rabo in looga leexiyo manhajkooda saxdaah ee kitaabka iyo sunnada ee alla subxaana watacaala uu noo soo dejiyey koonkaana loogu talagalay asiga keliya inuu ka shaqeeyo marka waxaan leenahay filimku runtii xaqiiqada daaha wuu ka qaadi wuu u caddeeyey qul jaa alxaqu wazahaqa albaatil intaas kabacdi waxaan waalidiinta muslimka ee soomaaliyeed dardaarmayaa ubadkooda meesha ay geenayaan iyo waxyaabaha ay baranayaan iyo manaahijta iyo maraakista ay wax ka baranayaan in ay mataqaanaa ay kantaroolaan ay ubadkooda meeshii adduun iyo aakhiraba anfacayso oo kitaabka iyo sunnada lagu baranayo ay kula dadaalaan ayaan kula dardaarmi lahaay wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awalan allah ayaa mahad iska leh intaa kadib waxaan u mahad celinayaa walaalada muwasadaalkataa iyo bahda cilaamka haddaan fikradayda ka dhiibto filinkii ay soo saartay oo muuqaalkii muwasadaalka tahayb kaasoo looga hadlayay wax loogu yeedho waxaa weeyaan wasaaradda waxbarashada ridada waxaa weeyaan kow waxaan waxaa weeyaan aad iyo aad aan waxaa weeyaan u arkay oo waxaa weeyaan meesha iga soo muuqday waxaa weeyaan sidii waxaa ubadkii soomaaliyeed ee waxaa weeyaan islaamka ahaa ee ku dhashay diinta islaamka maskaxdoodii waxaa weeyaan looga buuxiyey kufriyaad iyo shirkiyaad iyo wax waxaa weeyaan diinta islaamka aana ka mid ahayn laba waxaa kaloon arkay fasaadka iyo waxaa weeyaan fisqiga ay ka wada waxaa weeyaan wax loogu yeedho waxaa weeye unesco taas waxaa waddanka soo gelisay waxbarasho waxaa weeyaan gebigeeda oo ka hor imaanaysa diinta islaamka aanan ku lahayn asal iyo waxaa weeyaan raad midna waxaa weeyaan diinta islaamka markii waxaa weeyaan la fiiriyo kaalintay ku leedahay maanta fasaad ka jira iyo fisqiga waxaa weeyaan dalka soomaaliya waa mid aad iyo aad u weyn ilaa waxaa weeyaan ubadkii soomaaliyeed ama jiilkii soo kacaya noqdeen dad aan la tusi karin waxaa weeyaan kitaab iyo sunno dadan waxaa weeyaan lagu sheegi karin magaca jihaadka waxaa lagu yeedho waxaa weeyaan aqoonyahanada soomaaliyeed ayakuna ayaa ahaa waxaa weeyaan aktharuhum dad waxaa weeyaan gaala aha maxaa yeelay wixii lalahaa waxbay barteen aqoon-yahana lahaa waa waxa waxaa weeyaan dhammaantood ugu badan maanta riddada waa kuwa waxaa weeyaan ka buuxa baarlamaanada wax loogu yeedho iyo waxaa weeyaan golaha wasiirada waxaa kaloon waxaa weeyaan meesha waxaa weeyaan ka soo muuqday juhdigii iyo dadaalkii waxaa weeyaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan tarbiyada iyo tacliimta waxaa weeyaan xarakada kuwaasoo waxaa weeyaan juhdi iyo dadaal badan geliyey sidii waxaa weeyaan ubadka soomaaliyeed uga badbaadin lahaayeen qaswiga fikirka iyo waxaa weeyaan gumaysiga الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawa wanaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله البشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا حماه الله الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى